Shacabka deegaanka Haqab-Soor ee hoostaga magaalada Gaalkacyo ee koonfurta gobolka Mudug ayaa codsaday in laga caawiyo baahiyaha aasaasiga ah sida biyo, xarumo caafimaad, waxbarasho iyo wadooyin. Dadka deegaankan waxa ay sheegeen in halkan ay ka jirto baahiyaha adeegyada aasaasiga ah waxayna si gaar ah u codsadeen in hay'adaha samafalka iyo dowladuba loo dhiso ceelal, xarumo caafimaad, dugsiyo cusub iyo weliba in laga dayactiro wadooyinka.
ugu horeyn hortay een qofka bini aadamka ah biyaha wuxuu cabo biyaha ugu horeysa nafta biyihii hadda waa waa waa haysanaa laakiin agabkii lagu cabi lahaa ama qaybin lahaa ama xoolaha ama dadka u qaybin lahaa baa nugu yar waxaa nugu yar waastooyinkii oo sida arkaystaan waa sidoo ay tahay hal waastaa oo geele hal waastaa oo keligeed ay tahay waastada ariga sidoo kale keligeed kiyoska dadku ay ka cabaan ama dhaamanku ay ka cabaan ay tahay keligeed sidaas daraaddeed masala intaas waxaa usii dheer inay hal tuubo ay isku madho waa isku hal tuubo ay yihiin waa arkayseen hadda li- saacaddu lix saac iyo jajab bay ahayd haddeer arigii meeshaan ugu ugu dambeeyo ka dareeray inuu qoraxda u baaba'o khatar buu u galay Een, xilli hameena sidii loo soo horay inuu haddeer dareeray waxays kaloo aysan lahayn deegaankan gobsoor een, xaruntii caafimaadka ee qofka caafimaad inuu helo baa shardiya Een, waana ka hadli doonaan
Een, baahiyaha hadda ka jirana ceelka wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay waastooyin wuxuu u baahan yahay tuubooyinka laga bedelo wuxuu u baahan yahay magaalada biyogelin ceelka haamaha oo la- oo la badiyo intaas ayaa ceelku u baahan yahay wuxuu kaloo u baahan yahay solar oo solarku ma siin karo markii cadarku ay tahay in motoor loo kiciyo buu buu rabaa oo solarku wuu ku yar yahay in solarka loo badiyana wuu rabaa Een, qaybo badan oo solarka ka bidana way hallaysantaho sida hadda heerta kusoo aragnay Een, in ayagana la bedelay rabaan waxaa kaloo deegaankan uu u baahan yahay een, male deegaankan waxbarasho waa ujeedaan maanta wax bulsho dhooban oo u baahan waxbarasho Een, xarunta ay wax ku baran lahaayeenna ma leh macallimiin wax bartana ma leh la geeyo maleh waa dhegbax baag la dhihi jiray een ilmuhu sidoo kale hadday naga xanuunsadaan ilmuhu hadda way naga xanuunsan yihiin magaalo la geeyo ma laha magaaladu isbitaal nooma leh halbiyogelin nooma laha abaaraha iska jira abaarahaas waxaa suura qofku een wuxuu ku qaata ilmaha inuusan haysan een sidaas waxaan soo dhaweynaynaa wafdiga iyo gobdoomiyaha ee mas-uuliyaddana soo salaantay waxaan soo dhaweynaynaa intii waxgaradka iyo ka hadleen iyo culummadu baan daba joognaa Ee, waxaan ra- waxaan u baahannahay waxbarasho ma haysano deegaanada fogfog ee koonfurta gobolka mudug ayaa inta badan ah, baahiyaha ugu weyn ee ka jira waxaa ka mid ah waxbarashada iyo sidoo kale biyaha